magaalada dhuusamareeb ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu daafurayay howlgelinta gaari ambalaas ah iyo shaqaale caafimaad oo hay-adda bisha cas ugu talagashay ka jawaabidda xaaladaha deg dega ah munaasabadan waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka mid ah maamulka degmada dhuusamareeb bahda caafimaadka waxgarad iyo madax ka socotay hay-adda bisha cas cabdirasaaq axmed maxamuud madaxa tababarada iyo gargaarka deg dega ah ee hay-adda bisha cas ayaa ka warbixiyey adeega caafimaada ee ay daafureen iyo sida ay u shaqeyn doonaan ma jiro haba yaraatee qof dhibano ah ama bukaan ah oo soo wacay wax la jaajgarayn doono oo qarash ah oo ama shidaal ah oo laga rabo bisha cas ayaa gaariga iska leh shaqaalahana iska leh volunteerska twenty four hours way shaqeyn doonaan bishan february-na waa pilot programka tijaabo ayuu yahay haddii alla wooda la u idmo dhammaan bulshada deegaanka caasimadda magaalada ku xare hareereysan way u shaqeyn doonaan waxaana la shaqeyn doonaa isbitaalada magaalada kuwa referalka ah iyadoo isbitaal walbaaba bukaanka ku habboon la geyn doono dadka waxaan u sheegaynaa rabna in loo sheego numberkaas afar afar lixda ah ma jiri doonto wax khidmad lacageeda oo haraaga khidmadii wicitaankiisa lagaaga jari doono free noqon doonaa taliyaha booliska degmada dhuusamareeb nuur cilmi iyo cabdisamed salaad aadan guddoomiye ku-xigeenka degmada dhuusamareeb ayaa si wadajir ah u sheegay inay adeegan caafimaad ay kala shaqeyn doonaan hay-adda bisha cas iyagoo sheegay in baahi badan loo qabay barnaamijkan barnaamij ku cusub caasimadda waaye runtii iyo galmudug oo dhan saan isleeyahay markii laga reebo meeshii aad idinku hadda gobolkii aad nooga reebteen oo mudug oo gaalkacyo aad ka tilmaanteen barnaamijkan barnaamij bogaadin mudan waaye runtii intaas shaqaalaha bisha cas u shaqeynaysa ee voluntery ku shaqeynaysa ee bulshada kasoo dhex baxday oo voluntery dee markii la yidhaahdo dad dee tabaracaad ku shaqeynayo annaga inay tabaracaad noogu adeegaan u diyaarsana inaan duco la garab istaagno u duceyno una fududayno runtii wixii ay u baahan yihiin oo annaga xaggeena soo galo awoodsiina aan u fududayna aaday nooga mudan yihiin hadda meeshaad joogtiin aanna inkaga bilaabeynaa ducada iyo ballanqaadka inaan idiin fududay doono waddo kasta oo idinka xiran
aad waxaan ugu faraxsanahay mas-uuliintii amniga ka shaqaynaysay ee ku daba jirtay dadka dhibaateeya bulshadan horumarkeeda maanta inay fadhiyaan runtii adeeg ambalaas oo bilaash ah dadkan inuu adeego dee macnaha ay ku fadhiso markaad ama tagto meelaha dadka laga rifergarayo erboorada ama isbitaallada aad tagto ama aad aragto gaadiid ahaan dadku ayagoo dhiban gaadiidka ay isticmaalayaan waxaa la dhihi karaa adeega maanta yaal iyo midka hadda lasoo korriyo boqolkii labaa la dhihi karaa baahida jirto adeegan caafimaad ee ay daafurtay hay-adda bisha cas ayaa ku soo aaday xilli baahi badan loo qabay iyadoo bulshada ay wici doonaan lambarada loogu talagalay in lagala xiriiro kuwaasi oo ka jawaabistoodii diyaar laga dhigay habeen iyo maalin